fun.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco labaatanka maaj sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan
saacadda afrikada barina xaggiina waa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood oo hirgeliyey qaar xarun ay lamaanayaasha ka iibsan karaan hadiyooyinka jacaylka dabcan meeshan waxaan u imi inaan xaaskaygan aad u jeclahay aan ka mid noqdo dhallinyarada u qaadaysa alaabahan ay xaaskooda la jeclaadaan ama qofka ay friendska leeyihiin ubaxyadii falowradii wax walba wallaahi aad bay u yaalaan sida baakadadii lafafka ahaa lagu guriyay alaabta aad bay wallaahi aad bay ixjabisay waxaad kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada boosaaso oo soo bandhigay daraasaad ay sheegeen inay ku sameeyeen muhiimadda gargaarka degdeg ah waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka
heesaasi dabcan waad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna balse marka hore ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey ee dunida madaxweynaha golaha midooda yurub kuwan khlaad jankar ayaa maanta sheegay in midooda yurub aan wadahadal dheeraad ah ka geli doonin ka bixidda britain ee midooda yurub waxa uu kale uu sheegay inay u badan tahay in isbuucan aysan go'aansan in britain ay siiyaan wakhti dheeraad ah marka la gaaro maaj sagaaabaatankeed oo ku egekayd wakhtigii hore loo qabtay britain inay go-aan ka gaarto qaabka uga baxayso midooda yurub intiisa kale ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa la filaya inay waraaq u dirto hogaamiyaasha midooda yurub oo ay kaga dalbanayso in dowladdeeda wakhti dheeraad ah loo siiyo si ay go-aan ula gaarto baarlamaanka dalkeeda qorshaha ku aadan ka bixidda ururka midooda yurub
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa dalbaday in new zealand ay dib u soo celiso xukunka dilka ee dalkaasi islamarkaana ay ku qaado brenton tarant oo ah nin konton qof oo muslimiina ku dilay masaajida ku yaala magaalada chris george ee dalkaasi waxaad si xun u dishay buu yidhi konton ka mida walaalaheenna waa aad mari doontaa ciqaabteeda haddii aysan new zealand ku marsiin ayuu yidhi erdogan oo taageerayaashiisa la hadlayay ka hor doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi baarlamaanka new zealand waxaa looga baahan yahay ayuu yidhi inuu qaado tallaabooyin lagama maarmaan ah toogashadii ka dhacda dalka new zealand ayaa noqotay qayb ka mida ololaha doorashada madaxweyne erdogan liselhens oo xiriirka caalamiga ka dhigta jaamacadda john hopkins ee magaalada baltimore ee gobolka maryland waxay sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ee lagu soo bandhigay ololaha erdogan markaasi ay saacidayso madaxweynaha erdogan muujinta muuqaalka uu duubay ninkii toogashada fuliyey waa mid lagu muujinayo cabsida laga qabo muslimiin caybka laguna xoojinayo sumcadda erdogan oo ah inuu yahay ilaaliyaha muslimiinta ayay tiri dowladda new zealand ayaa ka codsatay ankara inay joojiso baahinta muuqaalka hoosna u dhigto ka hadalka dhacdadan taasi oo ay sheegtay inay horseedi karto weeraro ka dhana muwaadiniinta new zealand
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o waynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada laascanood ee gobolka sool kooxo dhallinyaraha ayaa waxay ka hergeleen xarun lagu iibiyo ubaxyada iyo agabyada kale u gaarka ah waxyaabaha hadiyada ay isaga dhigaan dadka lamaanayaasha ah wariyaha v o a ee magaaladaasi ayaa warbixintan ku faahfaahinaya warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada laascanood magaalada laascanood ee xarunta gobolka suul ayaa dhalinyaro waxay ka hirgelisay goob loogu talagalay in hadiyadaha laga iibsado kuwaasoo ay ka midka yihiin ubaxyada iyo waxyaabaha kala duwan ee dadku ay isu geeyaan usmaan jaamac xirsi faarax een waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascanood balka hore cabdiraxmaan halkan maxaad u timid ood rabtaa inaad iibsato wallaahi kulley dabcan meeshan waxaan u imi inaan xaaskaygan aada u jeclahay aan ka mid noqdo dhallinyarada u qaadaysa alaabahan ay xaaskooda la jeclaadaan ama qofka ay friendska leeyihiin ubaxyadii falowradii wax walba wallaahi aad bay u yaalaan sida baakadadii lafofka ahaa ee lagu guriyay alaabta aad bay wallaahi aad bay icjabisay bal ka waran dareen ahaan marka laga hadlayo sheekada iyo xiisaha dhallinyaradu ay u yeelanayso inay ubaxyo iyo waxyaabo qurux badan ay u geeyaan jacaylka ay la sheekaystaan aad aadka u jeclaad aad u iibsid magac eeda ama xaraf uu ka bilaabma aad u qaadaya tiraada kanaan kuugu talagalay oo matelaya markaa xarafkii magaceeda ugu horreeyey aad bay u suurtagelaysaa inay qofkii ku qanacdo sida hadda loofo kalea markaan u iibiyo waxaa laga yaaba xadhiirkayga inuu sii jiro ama uu sii noolaado kani waa ubax een, kana waa mid kale bal ka hor labada ubax waxyaaba ay ku kala duwan yihiin maxay yihiin wallaahi dabcan waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin een, labada ubax waa laba ubax oo siman laakiin inaan kala doortaan doonayaa dabcan xaaskayga ama qofkan aadka u jeclahay kanaan u geyn lahaa waxaan ugu talagalay siday farxadeeda ay kor ugu qaadato hididiilay u noqonaysaa maadaamaan u keenay ubax aan ugu soo talagalay oo aan idhi dee kan iga gudoon maadaamaan in badan kaa maqnaa ama aynu wada joognay aanan wax kaaga farxi aanan ku keen ka hor een, siday u fahansan yihiin jacaylka iyo iyo in dhallinyaradu een, sheekaysiga inay hadiyada isu geeyaan oo kale wallaahi dabcan een, cabdikariinow nolosha qofka bili-aadmiga way ka qiimo badan tahay qofkaaga markaad aadka u jecesha aad hadiyadu geysid aad buu qofkaaga kalsooni ugu yeelanaya dabcan cabdikariinow dhallinyaradu isku wada qalbi maaha waa ku jiraan qaarna wax jeclaan qaar wax jeclaada waa ku jiraan laakiin dabcan wallaahi dhallinyaro badanaan sooraysanay Ee, waxaan u malaynayaaba qaybtan fakarka jacayl inuusan kuba wada jirinba waayo dhallinyarada waa dhallinyaro meel kale looga yeedhiyo laakiin in badan aa tahriibtii ee, muqaadiraadkii sida waxbarasho la-aantii dhallinyaradii way maran habowsanta sidoo kale een, waxaan la sheekaystay een, nin dhallinyaraha oo isagu soo kordhiyay waxyaabahan hadiyadaha ah ee dhallinyarada iyo dadka isjecel ay isu geeyaan bal ka waran een, ujeeddada aad u soo kordhiseen Een, een, walaal een, horta een, haddaanu nahay beder een, waxaanu furnay dhowaan een, meherad ead ka helaysaan dhammaan qalabaadkii hadiyadaha haddii ahaan lahayd hadlidii een, xafladaha dherashooyinka een, haddii ahaan lahayd kuwii aroosyada een, haddii ahaan lahayd kuwii qalinjiimnada een, qalabkaanaanu hayno waxaa ka mid ah dhammaan qalabkii ubaxyadii la isku doonsiin jiray een, dhammaan qalabaadkii haddaad een, xaaskaaga ama qoftaad jacaylka aad jeceshahay aad u sameyn lahayd een, mataqaanaa sabrays dhammaan qalabkii aad qolka aad ku diyaarin lahayd bal waxaad iga warantaa ee hadda waxaan arkaa dhallinyaro fara badan baa kula joogta waxyaabaha dhallinyaradu xiiseynayaan idinka gadanayaan hadiyadaha maxay yihiin Een, waxay yihiin dhammaan een, qalabaadkii een, haddii ahaan lahayd fargalladii haddii ahaan lahayd eenay een, ubaxyadii haddii ahaan lahayd een, dhammaan koobabkii een, kuwii iifayey kuwii eenay sharaxnaa ee ma garanaysa run ahaantii dumarku aad iyo aad ay ugu helayaan Een, qaybta kale ragga iyaga laftirkoodu eenay dumarku ay u qaadi lahaayeen hadiyadihii giftiskii oo iska diyaarsan eenay haddii ahaan lahayd kuwii een, ubaxyadii la daadinayay oo kale Waran waxyaabaha ay kuu sheegaan markay kuu yimaadaan een, waxyaabaha ay kala doordoortaan aad aada u aragtaan Een, horta way badan yihiin oo een, dhallinyarada inta badan waxay u baahan yihiin waanu weydiinaa baahidooda een, hadday ay tahay een, qof een, matalan een, uu jacayl ka dhexeeyo oo kale wax gooniya iyo qaab gooniya ayaan ugu shaqaynaa oo oo qofkii dareemayo jacayl gooniya inuu qofkan u hayo een, way jirtaa qof dadkii lamaanihii oo kale iyaga laftirkooda si gooniya ayaa iyaga laftirkooda qaab gooniya ayaan waxooda aan ugu diyaarinaa oo iyaga laftirkooda hawshoodu waa hadday tahay haddaan Soomaali nahay dhallinyaradu aad iyo aad boqolkiiba toddobaatan weeye annaga laftirkaygu dhallinyaradan nahay waan dee la dareemi karnaa waana fahmi karnaa waxay u baahan yihiin bal ka waran ubaxyadoo kale nooca ay ugu jecel yihiin inay idinka iibsadaan ha way kala duwan yihiin eenay mataqaanaa een, markay ubaxyadoo kale waxaa jira kuwa everyday mo- een, eenay mataqaanaa subaxdii oo kale la guddoonsiinayo een, kuwa waxaa jira eenay mataqaanaa een, uu qofku uu iska dhigan karo miiskiisa xasuus ahaan een, hadday noqon lahayday eenay een, jacaylku horta waa badan yahay jacaylkii faamliga oo kale haddii ahaan lahayd walaal- walaaladii oo kale haddii ahaan lahayday eenay mataqaanaa waalidkii oo kale iyaga laftirkooda importana cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhalinyarada maanta dhinacii heesaha codka farxiyo kabayare
Udhaganaye
codka macaan ee farxii kabayraana intaasi ku dhaafno markana boosaaso koox dhalinyaro ah oo wax ka barta qaar ka mida jaamacadaha magaalada boosaaso ayaa soo gabagabeeyey cilmi baaris kooban oo ay ku sameeyeen sida ay dadka boosaaso ugu baraarugsan yihiin muhiimadda gargaarka deg deg ah waryaheena gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan ka wareystay cabdiraxmaan xasan haajir oo ka mid ahaa dhallinyaradii samaysay daraasadan barnaamijkan ujeedadiis wuxuu ahaa in aan yacni waxyaabahan first aidka ama gargaarka degdega dadka baahiyaha ay u qabaan iyo siyaabihii dadkii yacni ardaydii jaamacadda joogtay ee caafimaadka baranaysay yacni siyaabaha ay ugu falceliyaan waxyaabahaas ujeedisaa inaan ogaano ugu dambayntii adiga sidaa hadda aad ka arkaysay barnaamij ka arkaysay yani waxaan waxaa jirta dhibaatooyin badan oo dhanka gargaarka degdega ay dadka waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin yacni waxaa jirta qofka inuu waxkan uu yidhaahdo qof tusaale ahaan ay wax ku dhaceen haddii ay wax ku dhaceen qofkan dhaawac halkaas u yaallaa yani qofku ma aaminsan inuu sidii yani si dhaqsiyaa wax ugu qabto waayo wuxuu ka baqayaa hadhow in la yidhaahdo yacni adaa saa yeela ama waxyaabo kaleed uu gadaal kaga baqo marka dadka caafimaadka professionalka ku ah ayaga sidaa ma aha inay magaranaysaa waxyaabaha noocaas ay xeereeyaan yani qofka professional caafimaadka waxaa loo baahanya inuu sameeyo waxyaaba magaranaysa gargaarka degdega inuu qofka u fidiyo si yani dhaawac dheeraada qofkii hadhow aan usoo gaarin xanuunkii waxyaabahay ku dhacayna si fudud loogu daweeyo qofka kan haddii gargaarka degdega qofka si yani marka hore waxay ku dhacayn loo sameeyo marka dambe waxaa fududaanaysa qofkan si yaroo dhib yar in loo daweeyo laakiin haddii waxyaaba badan ay kusii dhacaan ama magaranaysa si dhaqsiya loo daweyn waxaa ka dhici karta dhibaatooyin kaloo dheeraada qofkii soo gaarta ilaa iyo imisaa waday cilmi baaristan adigii ardada kale maalin iyo bil wax lagu soo koobi kara ma ahayn barnaamijkan wuxuu bilaabmay sanadkan sanadkii hore december buu bilaabmay bishii laba tobnaad dhammaadkeedu bilaabmay oo jaamacadda markay fasax noo ahayd oo imtixaankii semesterkii shanaad markaa galnay ee sanadkan waxaan waxay socotay saddex bilood bay socotay cilmi baaristan saddex bilood bay socotay waxyaabaha iga soo baxay waxaa ka mid ah yani waxaan soo ogaanay dhammaan in dadkii ay ku kalsooneen inay bixiyaan waxyaabaha la yidhaahdo gargaarka degdeg ah si loo badbaadiyo dhibaatooyinka kale soo wajihi kara waxaa ogaanay in wadankii ay ka dhacaan shilal badan shilalkii waxaa ogaanay in dadkii sida loo baahnaa ay ugu falcelin oo qofka yani hadduu waxa kan si fiican u yaqaan markiiba uu ka falcelin laha laakiin yani aqoontii arda tusaale ahaan aqoontii waa leeyihiin laakiin yani waxa kan waxa la rabaa in practically loo qabto oo gacantii gacan ka qabasho la sameeyo dadka ma wacyigeliseen ma u sheegteen cilmi baaristan wixii ka soo baxay inay tahay in qofka dhaawac uu soo gaaro in si dhaqso ah loogu qaado isbitaalka waxyaaba horta ugu badan waxaa waye magaaladana boosaaso dhibaatada haysata ka mid ah yacni dadka horta ma leh waxay lahayn waxyaabaha gargaarka degdega loo isticmaalo sida baabuurta ambalasta meel taal ama yani meelaha bulshada isugu timaada hadda calimbaarid waxaa ka arkaysa in yani meelaha laga rabo in first aidka laga helo ay tahay iskuullada goobaha shaqada jaamacadaha iyo waxyaabaha dhammaan meelaha loo baahanya inay ahaato laakiin inti meelba ee aan taargetka saarayn oo aan rabnay inaan ka helno gaargaarka degdega in laga helo la rabay lagama helin marka waxyaabaha ka soo baxay intaasaa ka mid ahaa waxyaabaha kale oo ka soo baxay cilmibaarista aad samayseen ka dhallinyar ahaan waxaa ka mid ahaa oo kale in si dhaqsaa qofka dhaawacan oo kale ama qof boosaaso lagu dilay ama qof shil gaari galay oo kale in sida ugu dhaqsiyaada badan loo qaado isbitaal loo geeyo miyayna dhicin dadka boosaaso aad bay isku weydiiyaan in qofkan markii la qaado o kale isbitaal la geeyo in la yidhaahdo ninkii waday oo kale oo la xidho sidee dadka falkaas uga dhaadhicin kadhaan horta waxyaabaha ugu badanoo dadka ay ka baqayan waa taa oo ay dhahaan yani qofkan haddii uu dhaawac gaaro yani dadkii dhan meesha ay ka wareegtaan oo ay yidhaahdaan qofkan ilaa dowladda ay ugu timaado qaadimayno laakiin dad qofkii uuna halkaa ku nafbaxo laakiin dadka waxaan u sheegaynaa inay horta balsaa u fahmin ugu horreyn qofka bal ay u sameeyaan wax un ay noloshiis ku badbaadin karaan yani waxaa ka mid ah qofka dhiigbaxaya oo kale inay dhiigbixi ka joojiyaan oo dhiiggii yani ka joojiyaan yani qofka adoo aan haysan qalab caafimaad waa ka joojin kartaa caafimaad yani dhiigbaxa waxyaabaha aad u joojin waxaa ka mid ah sida hadda dhakhtarkan sheegaya doctoorkii macallinka noo ahaa uu sheegaya qofkii inuu mataqaanaa meeshii uu dhiigbaxaya oo kale la xiro qofkii haddii uu wax ku markado oo kale yani waxyaaba caada ah jira dadka ay isticmaalaan qofkii hadduu wax ku markado oo kale ina halbooya yani tunka lagu dhufto yani dhibaatooyin kale ay soo gaaraan marka yani dadka waxaan u baaqayaa in qofka dhaawaca uu soo gaaray ina ayaga dhaawac dheeraada u gaarsiin horta ay u geysan marka ay rabaan inay badbaadiyaan ugu dambeynta cilmibaaristan maxaa ka soo baxay marka cilmibaarista ugu dambeynta waxaa ka soo baxay waxyaabahan hadda aan kor ku soo sheegnay oo ahaa waxyaabaha la yidhaahdo gargaarka degdega inay dadkii aqoon badan ay u lahayn wax ka soo baxday aqoon badan looma leh marka hadda yani waxaa noo qorshaysan cilmi baaris yani dheeraad ah oo aan ugu talagalnay in lagu sii xoojiyo gargaarka degdega maadaama cilmibaaristan tii koowaad ay tahay oo aan ogaanay dhibaatada ka jirta wadanka inay tahay aqoonyaradii dhulka jirta iyo dadkii siyaabaha ay ugu falceliyaan inay yar tahay marka waxaa loo baahan yahay inaan sameyno dadkii wacyigelin u sameyno in magaranaysa dadkii oo bulshadii ku noolaa magaalada oo kale inay sameeyaan guud ahaan qof kasta atleast inuu gurigiisa geysto yani waxyaabaha dawooyinka essentialka loo baahan yahay sida yani qofka hadii wax ku dhacay ama qaniinaan oo kale waxyaabihii yani antibeenada oo kale inuu guriga dhigto inuu faashidaha iyo waxyaabaha magaranaysa qofka sida dhaqsiga uu isticmaali karo oo dhiig isaga joojin karo oo kale inuu xirto oo guriga laga waayn waxyaabaha noocaas baan bulshada kula talinaya barnaamijkan waxaa ila waday arday badan baa ila waday oo saaxiibaday ah oo yani waxaa sidoo kale aad iyo aad kaalin weyn ugu qaatay jaamacadda boosaaso
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan xasan haajir oo ka mida dhallinyaro samaysay daraasad wuxuu u warramaya wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf oo boosaaso jooga markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha ugu wehliya
aad baad mahadsan tahay falastiin kuna wanaagsan dhegaystayaal waxaa maanta dhici doona kulamo saaxiibtinimo iyadoo berina ay dhici doonaan kulamo kale oo isreebka koobka qaramada qaaradda yurub mase kulamada saaxiibtinimada maanta dhici doona haddii aynu ku horreyno jarmalka ayaa la dheeli doonaa xulka serbiya halka wolsna uu la ciyaari doono xulka fernandan tobego waxaa sidoo kale jiri doona kulamada isreebka yurub oo beri la dheeli doono netherlands iyo gruubka c waxa ay la ciyaari doontaa belarus north ireland waxay la dheeli doontaa estonia sidoo kale gruubka e waxaa wada ballansan oo wada ciyaari doona croatia ayaa la ciyaari doontaa azerbaijan halka slovakiya iyo hungarina ay sidoo kale isarki doonaan gruubka g poland ayaa waxa ay marti u noqon doontaa xulka dalka austria halka makedoniyana ay la dheeli doonto xulka latviya israel ayaa la ciyaari doontaa sloveniya sidoo kale waxaa guruubyada ay kooxuhu isku arkayaan kazakhistan scotland qubrus iyo san marino ruushka ayaa la dheeli doonaa xulka dalka biljamka kulamada saaxiibtinimo maanta dhici doona waxa ay waddamadu isku arki doonaan tailand ayaa u socdaal doonta china oo ay la ciyaari doonto kulan kale ayaa waxa uu yahay xulalka dalalka sacuudi arabiya iyo xulka dalka isudagga imaaraadka carabta kazofo iyo denmark ayaa ballansan maraykanku wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka ecuador maalinta beritaa marka laga soo gudbo ee kulamada kale ee isla guruubyadan dhici doona waxa ay yihiin bulgeriya iyo montenegro ingiriiska wuxuu la ciyaari doonaa xulka jamhuuriyadda jek waxaana kulamadan ay dhici doonaan jimcaha halka gruubka b luxemburg uu la dheeli doono xulka dalka lithuania ukrain ayaa la ciyaari doonta xulka dalka burtukhiiska albeniya iyo turkiga ayaa sidoo kale is arki doona oo wada ballansan iceland waxa ay u socdaal doontaa andora halka moldovana ay la dheeli doonto xulka dalka faransiiska jimcaha waxaa sidoo kale jiri doona kulmo isreeb oo ka tirsan koobka qaramada qaaradda afrika suudaan waxay la ciyaari doontaa equatorial geni halka malawi iyo morocco ay wada ballansan yihiin gambiya waxay la dheeli doontaa xulka dalka algeria nigeria iyo sishals ayaa dheeli doona waxaa sidoo kale ballansanaa oo wada ciyaari lahaa siralion iyo etoobiya oo kulankoodaasi la baajiyay burkina faso waxay la ciyaari doontaa mauritania halka botswana iyo angola ay wada ballansan yihiin tunisiya iyo swatini ayaa wada dheeli doonaa halka genebizaw ay la ciyaari doonto xulka dalka mozambiq kulamada saaxiibtinimo jaban iyo colombiya south korea bolivia ayay la ciyaari doontaa uruguay iyo uzbekistan ayaa wada ballansan xulka dalka argentiin oo dib loogu yeeray ciyaaryahan lionel messi oo hore kulamo ay waddanka argentina dheeshay ka maqnaa kadib wejigabaxgii koobkii kubadda cagta adduunka ayaa dib ugu soo laabtay wuxuuna la ciyaari doontaa xulka dalkaasi argentina xulka dalka venezuela waa kulmo saaxiibtino kulmadan peru ayaa la ciyaari doontaa baraguay mexico iyo chili ayaa wada ballansan guatemala iyo costarico sidoo kale waa ay wada ballansan yihiin oo ay wada ciyaari doonaan natiijooyinka kulmadaasi maanta beri iyo maalinta jimcaha dhici doona dhammaantood waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeenna ciyaaraha hadduu ilaa yidhaahdo
halkaad nagala socotaana ah waa v o a washington markana dhinacii heesa
jacaylka ma ku dhiga dhiigayga ma kugu xaba dhaydiisa ma kuulisa halbowla ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira muu dhaamiya jacaylka ma ku dhigaa igayga ma kugu habaa dhaydiisa ma kuulisa halbowla ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira muu dhaamiya xubbiga mawdhiidhinaa itada mawdhaadhacnaa qulubta ma wadaadhaynaa xubbiga mawdhiidhinaa itada mawdhaadhacnaa qulubta ma wadaadhaynaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna Aa, nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna Aa, nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raaskeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysannaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa niyadda waad ku dheertaho xiskaa dhadhan kugu hayay dhammaystira may ahaa niyadda waad ku dheertaho xiskaa dhadhan kugu hayay dhammaystira may ahaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna Aa, nolosha nolosha
heestaasi fanaanka maxamed biike ayaa ku luuqeynayay waxay gunaanadu ahayd idaacaddeen iyo duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta falastiin axmed iimaan iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo axdiga dhidibada mau dhisnaa dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna Aa, nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna nolosha nolosha nolosha ma isu dhaaranna